Qoysaskan oo ku nool kaamamka magaalada Beledweyne oo degan guryo ka samaysan kartooman iyo bacaha la isku kiikiyay kuwaasi oo aan celin karin dhibicda roobka, qabowga habeenkii iyo kulaylka maalintii ayaa codsaday in lala soo gaaro bacaha ay ka galaan dhibicda roobka. Barakacayaasha ayaa saameyn kala kulmo xilli roobaadka maadaama aysan haysan guryo ay ka galaan dhibicda roobka. Qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamamka magaalada Beledweyne ayaa raadiyo beerlo uga warramay duruufaha soo wajahaya.
Ma haysano bacyihii roobka waxaan codsanaynaa in bacyahan noola keeno oon ka galno roobka waxaan cunno ilaahan u qabnaa laakiin bacyahan u dhibaataysanahay waxaan codsanaynaa inas noo keeno ninkii noo gargaaray oon naqaano oo dadka ka midab toorayno inuu noo keeno si uu noo dhaqaalay jiro oo noo dhaqaalay bacyaha noo keena kaamka waxaa la dhahaa carobaro magaceeyu waa xaawo inaa bacay noola keeno waa rabnaa oo roobka galno quraxda aa iska rabnaa ma ima haasano inaa noola keeno waa rabnaa waa naga dhamaaleen bacyaha quraxda dhammaysti inaa noola keeno waa rabnaa kheyr oo ilaahay keenaa nagu dhacay ee, guryihii bacihii yarkaan hor haysanay waaba naga dhammaadeen wixiina roob baa aad noo saameeyey wax badan difeeto badan oo noo geystay marka waa ku dhibannahay meesha in lagu soo gargaaraan jecelnaa insha allah hadduu ilaahay yidhaah ma haysan wax baca aan haysana ma laha waa aadaan ugu liidinaa dhinacaas xagga waa ka jiifnaa aadaan ugu jiifnaa laakiin waxaan codsanaynaa inaan si dhaqsiyaha badan lagu soo gaaro codsanaynaa aaduu noo saameeyey roobka xalay roobka waxaan ka gali lahayn annaga kaan baan degannahay bacyaal ma haysano jiingadna ooma dhisno annaga dhan baa mees ku ajaran hay-adda waxaan ku codsanaynaa inay sida uga fudud ilaaha gargaarahaya ayadana ay nagu gacan qabato walaalaheen jiingad iyo bac wax ay nagu tari karto sida marka waa jiraanoo roobabka fatahaad horta wuu wataa kuleelkii marka horena kuleel wuu jiray kuleelkii ilaahay wuuna soo qaboojiyey hadda alxamdulilah shukra ilaah ma hadda iskale maadaama kuleel ka jira magaalada marka hore haddana qabow aan helnay aad baan oo faraxsannahay ee waxaan u baahannahay inay nala gacan qabto bacyi iyo wixii hay-adda nagu tari karta ay nagu tarto Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka curtay roobkii guga waxaana saameynta ugu badan kala kulma dadka barakacayaasha.